Haweenka Soomaaliyeed ayaa la tilmaamaa inay door muuqda ka qaataan hawlaha nabad-dhiska ee dalkeena. Siyaabaha ay haweenka Soomaaliyeed uga qayb qaataan horumarinta nabadda ayaa waxaa ka mid ah dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed ee colaaduhu dhex martay markii uu dalka burburay, u ololeynta arrimaha nabadda, iyo inay bulshada ka wacyigeliyaan dhibaatooyinka nabad la'aantu keento. Qaar ka mid ah haweenka ku nool degmada Doobley ayaa ka warbixiyay kaalinta ay ka qaataan horumarinta nabadda.
Magacayga waa Shukri Isaaq Aadan, degmada Doobley. Nabadeynta waa aad iyo aad baan uga shaqeynaa. Deegaanka Doobley tuulooyin ku hareeraysan meelaan tegin waa yar tahay. Doobley dhexdeeda ka daayay hadday saldhig naga gasho nabadda waan galnaa. Marka wax mishaar iyo wax aan ku qaadanno ma laha. Dar Ilaahay waan u soconnaa. Waxaan caawin karnana waan caawinaa. Labadii qof oo hadda is haysata badanaa dhulul baa hadda la isku qabsadaa. Waxaan ka geysan karno gacan baan ka geysanaa. Waxaana maqlinaaba badanba intaan maqalno oo noola soo sheego nabadeynta dayaxaan nahay annaga. Xafiisna waan leenaa, meelna oo lagu hagaagaan leenahay. Marka waa group isku xiran. Groupka isku xirana waxaa waaye saldhigga horta meeshaana waa saldhig. Xafiisna waan leenahay. Ka saasaan nabadeynta u wadnaa. Kiisaska ugu badnaa horta xalina qoysaska la tagay ugu badnaa. Qoys waxaa noola soo sheegay nin iyo naag oo cayaalkii bannaanka daadsan yihiin oo ooyinayaan. Gabadhi gooni u taagan tahay, ninka gooni u taagan yahay. Qoyskaas dhibaato badan markii laga soo sheego kale waan baxnaa. Annaga isfangarayno labadaas. Gabadhana gooni aan u wareysanaa, wiilkana gooni aan u wareysanaa. Tanaa gardaran iyo adaa gardaran annagoo dhihin ayaan haddana isu keennaa.
Magacayga waa Maymuun Cabdi Maxamuud.
Nabadda.
Wax badan bay haweenka ay nabadda kaga qayb qaadan karaan iyadoo ay tahay uga qayb qaadan karaan dhan walba. Iyadoo ay tahay haweenka laf-dhabarka bulshada deegaanka. Een wax walba oo ku saabsan nabaddan waa wax wanaagsan. Hadday noqoto wacyigelin iyo hadday noqoto fariimo la diriyo, hadday noqoto dad istirira nabadoontooda. Intaba si wanaagsan ay uga qayb qaadan karaan. Sidaa la ajigeed een fariimaha waxaa noo soo gudbiya bulshada meesha cabasho ka timaadana waa ka hortagnaa wixii awoodeena kalaan. Wallahi annaga oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo diintiisa kaashanayno waxaan aaminsanahay si wanaagsan inayna aan u dhaq ula dhaqanno annagana ay noola dhaqmaan.